jariiradda wall distry journal ee kasoo baxda dalka mareykanka ayaa waxay sheegtay in isfahamka madaxweynaha mareykanka donald trump iyo ruushka uu ku riixayo reer yurub inay dib u eegaan ammaankooda islamarkaana uu jarmalku ka fikero sidii uu yeelan lahaa hubka nucleerka kaas oo uu maraykanku isku dayiyey inuu ka fogeeyo muddo dheer wargeeskan ameerikaanka ah ayaa warbixintiisa ku saleeyay hadal uu jeediyey frederick mers oo isku diyaarinayay inuu qabto jagada ra-iisul wasaaraha jarmalka kadib guushii ay doorashooyinka dalkaasi ka gaareen isbaheysiga dimuqraadiga ah ee christian hadalkaasi oo ahaa suurtagalnimada in dalkiisa uu yeesho hubka sida daran wax u gumaada waraysi uu siiyey wargeeska toddobaadlaha ah ee lagu magacaabo frankfort ol magian ziting ayuu mars wuxuu ku sheegay in jarmalka uu laasim ku yahay inuu bilaabo wadahadal ku saabsan sidii loo waasicin lahaa nucleerka faransiiska iyo ingiriiska si uu u wada gaaro yurub oo dhan wargeeska wall street journal ayaa wuxuu tixgeliyey in hadaladani ay jebiyeen mamnuucaadkii muddada dheer soo jirtay waxaana ay daaha ka qaadeen in tiirka ammaanka ee jarmalka yurub ay si ba-an u ruxmayaan xilli uu marsa weli gorgortan ka galayo sidii ay dowlad usoo dhisi lahaayeen arrinta ugu yaabka badan ayaa waxay tahay inuusan jirin hogaamiye jarmal ah oo ku baaqay samaynta beddelka nucleerka ee mareykanka yurub tan iyo dhammaadkii dagaalkii qaboobaa wargeeska ayaa tilmaamay in ciidamada cirka ee jarmalka ay diyaar u yihiin in galbeedka dalkaasi la geeyo hubka nucleerka ee maraykanka ee hadda lagu kaydiyo saldhigga ciidamada cirka ee bajal waa haddii madaxweyne trump uu soo saaro amar ku aadan arrinkaas inkastoo maraykanka uusan muujinin wax rabitaan ah in ciidamadiisa uu kala baxo yurub haddana trump oo isku dayiyey inuu sidaasi sameeyo muddoxileedkiisii hore ayaa haddana wuxuu doonayaa inuu la kulmo dhiggiisa ruushka valadimir putin taasoo falanqayaasha qaarkood ay ka cabsi qabaan in si aan macquul ahayn ay u dhaawici karto kalsoonida yurub ee diidmada maraykanka sida laga soo xigtay wargeeska wall street journal dareenka yurub ee tanaasulida maraykanka iyo xulafadiisa ayaa si cad waxay uga muuqdaan jarmalka maadaama jarmalka uu ku yaalo saldhigga labaad ee ugu weyn ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin meel ka baxsan dalkooda wargeesku wuxuu soo xigtay christian molingi oo ah agaasimaha aayo ka tashiga mustaqbalka ee qaaradda yurub ninkan ayaa wuxuu sheegay in jarmalku uu haatan ka taagan yahay kala doorashada dhowr qodob si uu u xakameeyo amnigiisa halka dowladda maraykankuna ay sii wado ka hortaga in jarmalka uu ka mid noqdo waddamada ku hubaysan hubka wax gumaada ee nucleerka agaasimahan ayaa wuxuu intaas ku daray in dhammaan khiyaaraadka horyaala dowladdan ay yihiin kuwa ku hareeraysan khataro amni oo khalkhal gelinaya jiritaanka jarmalka meerze iyo xulafadiisa isbahaysiga ayaa waxa ay sheegeen inay joojinayaan toddobaadkan sharciyada adag ee saaran kharashaadka miisaaniyadda milatariga waxayna carabka ku adkeeyeen inay si buuxda meesha uga saari doonaan xayiraad kasta oo jarmalka ka saaran dhanka miisaaniyadda milatariga si ay si dhaqsi leh isugu hubeeyaan dhanka samaysashada nucleerka cilmi baarayaashii iyo siyaasiyiinta ayaa waxay sheegeen in habka ugu dhaqsiyaha badan ee baarliin ay dib ugu dhisan karto xanibaadda ka saaran dhanka nucleerka ay tahay inay dib uga tanaasusho heshiiskii ay la gashay maraykanka taasoo keeni karta inay isticmaalaan bambooyinka nucleerka ee uu leeyahay faransiiska madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa khudbad uu telefishin ka jeediyey toddobaadkan wuxuu ku sheegay inuu bilaaban doono dood istiraatiijiyadeed oo ku saabsan sidii loo horumari lahaa barnaamijka nucleerka ee baariis si uu difaac ugu noqdo dhammaan dalalka xulafada la ah ee reer yurub macron ayaana horay wadahadalla noocan ah wuxuu kala yeeshay jarmalka wargeeska wall street journal ayaa dhankiisa aaminsan in heshiiskan hoose uu jarmalka amnigiisa kala kaashanayo faransiiska iyo ingiriiska ay ka dhigi karto mid u afduuban isbedelada siyaasadeed ee ka socda baariis iyo london si la mid ah sida ay hadda ugu hoos jirto damaca trump jarmalku wuxuu horey u saxiixay heshiiska mamnuucaya inuu samaysto nucleerka kana hor istaagaya dalalka kale ee saxiixay heshiiskan inuu gacan ka siiyo samaysashada hubka nucleerka ah waxaa kale oo ay dowladdan ka tanaasushay heshiiskii ugogol xaaray dib u mideynta jarmalka ugu dambayntii khubaradu waxay sheegayaan hadday baarliin isku daydo inay samaysato hubka nucleerka ah waxay ku qasbanaa doontaa inay si qarsoodi ah u samaysato hubkan wargeeskan laga leeyahay dalka maraykanka ee wall street journal ayaa wuxuu diiradda saarayaa xog ah inay suuragal tahay in jarmalku uu ka laabto dhammaan heshiisyadii hore u saxiixay ee ahaa inuu nucleer samaysan doonin taasoo keeni doonta in dalkan uu bartilmaameed u noqdo dowladaha sheegta quwadaha caalamka